أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heno qodobo ay ka mid yihiin mas-uul sare oo hore xil uga soo qabtay kooxda ridada soomaaliya oo sheegay in kooxdaasi aysan xilligan ka maarmin ciidanka kufaarta afrikaanta ee lagu wado inay dalka isaga baxaan rag hubaysan oo dilay taliyihii booliska degmada jarriiban ee gobolka mudug iyo dab ka kacay magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya oo qorsheynaya in uu isboqro xilli siyaasiyiinta waddankaas ay si adag u diidan yihiin barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dibadbaxyada ka socda dalka koonfur afrika oo noqday kuwa si gaar ah loogu beegsanayo soomaalida halkaasi ku dhaqan qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo kulan dhiiragelin ah la qaadatay dhallinyarada ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayadaas kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawo idiin haynaa saddex sano kadib wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga andulus oo booqday fagaarihii lagu xasuuqay ciidankii ugu badnaa ee itoobiyaan ah ee ku baxa gacanta ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wixii ay halkaasi ku soo arkeen iyo saamaynta togan ee bulshada deegaankaasi ay ka heleen weerarkaas ayaad caawo maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan mas-uul sare oo hore xil uga soo qabtay kooxda ridada soomaaliya oo sheegay in kooxdaasi aysan xilligan ka maarmin ciidanka kufaarta afrikaanta ah ee lagu wado inay dalka isaga baxaan xilli hadalhaynta bixitaanka ciidanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ay sii xoogaysanayso dhowaana dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay ku dhawaaqday inay jaran doonto dhaqaalihii ay ku bixin jirtay ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay la taliyihii hore ee amniga qaranka kooxda ridada soomaaliya xuseen macalin oo mar soo ahaa la taliyaha amniga qaranka islamarkaasina haatan ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in haddii kufaarta afrikaanta xilligan ay saga baxaan soomaaliya ay kooxda ridada geli doonto xaalad hubaanti la'aan ah xuseen ayaa intaa ku daray in ciidamada shisheeye iyo taageerada dibadda ay muddo dheer dowr ku lahaayeen sugidda amniga kooxda ridada soomaaliya balse hadda ay u muuqato in ay sii nuxuusayso dowladihii shisheeyena ay ka dhaqaalihii ay ku bixin jireen kooxdaasi taagta daran xaaladdan hadday ku baxaan dee xaalad oo dee dowladda soomaaliyeed ay yani awood ay u leedahay inay dee amniga sii makanayso aniga dee kuma ogi waxa oo dee si gaara oo maaragtay ilaahay uu naga yeelaya ma garanayo laakiin hadda waa tiirarka dowladnimadeenna in ay sii jirto ugu waaweynay ka mid yihiin laakiin dee dowladnimada ma dul saarnaan karto ciidamo ajnabi ah nasiib darradaas ayaa jirta in laga maarmay ahayd qorshaha loo keenayba annagaa ka maarmi weynay oo inaan dulsaar ahaano yani ku qanacnay tan dowladaha soomaaliya iska leh oo is soo badbedelay markay imaanayeen ilaa maanta marka waa nasiib darro in aan shaqadii loo baahnaa inaan ka maaranno inaanan siday ahayd loo qabanin sababtaas ayay weli u joogaan daalka iyo dhaqaale xumada dhacday iyo in dadkii dee waxaasdabada ka riixayana inay de soomaalida ay ka qalbi jabaan waxaa keenaya de in aanan annagu hawshii aanan eh, sidii ay ahayd aanan eh, uga shaqaynin الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka rag hubaysan ayaa dilay taliyihii booliska ee degmada jariiban ee gobolka mudug xilli dhanka kalena uu dab ka kacay magaalada gaalkacyo ee isla gobolkaasi haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab een hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taliyihii jariiban oo la dilay iyo dab ka kacay gaalkacyo wararka ka imaanaya degmada jariiban ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in nin hubaysan uu dhegta dhiigga u daray taliyihii booliiska maamulka ridada ee degmadaasi ilawreedyo ayaa sheegaya in taliyaha maleeshiyada booliiska ee la dilay lagu magacaabi jiray gaashaanle guuleed cabdulqaadir cali guuleed oo loo garan ogaa kadlaye si rasmi ah looma shaacin sababta keentay dilka loo geystay sarkaalkaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in ninka dilka u geystay sarkaalkan ka tirsanaa maamulka ashadaladirirka puntland gacanta lagu dhigay dhanka kale dab aad u xoogan ayaa ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaal magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo khasaare maaliyadeed laga soo tabiyey dabka oo wararka qaar sheegayaan in uu ka dhashay gaaska cuntada lagu karsado ayaa sababay inay basbeelaan xarumo ganacsi sida carwooyin lagu iibiyo dharka goobo laga cunteeyo iyo xafiis ku yiilay halka loo yaqaan xero daraawiish waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa abiy axmed oo meel fagaaraha ka qiray in etoobiya ay ku jirto xaalad amni oo khatar ah ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa qiray in xaaladda amni ee dalku ay gaartay heer dadka ay ku adkaatay inay si xor ah ugu safraan shaqooyinka iyo nolol maalmeedkooda waxaanu arrintaas ku tilmaamay mid aan la aqbali karin isaga oo ka hadlayay garoon diyaaradeed oo laga furay gobolka axmaarada ayuu ra-iisul wasaaraha etoobiya ka sanqariyey in colaadaha aan dhammaadka lahayn ee ka taagan gudaha etoobiya ay caqabad weyn ku noqdeen safarada dhulka dagaalka u dhexeeya dowladda iyo jabhadda fano ayaa galay sanadkiisii saddexaad iyadoo la sheegay in kooxda fano ay sii xoogeysatay islamarkaana ay marar badan xanibtay isku socodka wadooyinka taasi oo carqalad ku noqotay dhaqdhaqaaqa milatariga abiy ayaa intii uu hadalka jeedinayay ku cataabay in uu rabo wadahadal si nabada loogu xaliyo khilaafaadka inkastoo dowladdiisu weli ku adkaysanayso in kooxaha hubaysan ay marka hore hubka dhigaan dhanka kale jabhadda fano oo ilaa hadda wax jawaab rasmi ah ka bixin hadallada abiy ayaa ku doodaysa in dagaalkooda uu yahay difaac ay ku ilaalinayaan jiritaanka shacabka axmaarada hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe aad loo hadalhayay colaad hor leh oo laga cabsi qabo in mar kale ay ka qaraxdo gobolka tigray ee waqooyiga etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dibadbaxyada ka socda koonfur afrika oo noqday kuwa si gaar ah loogu beegsanayo dadka soomaalida ah waxaa weli dalka south africa ka socdaa banaanbaxyo ka dhan ah dadka suugalootiga ku ah waddankaasi ee u shaqo tagay halkaasi soomaali badan oo ku sugan koonfur afrika ayaa waxaa aad u saameeyey mudaaharaadada ka socda dalkaasi waxayna dibadbaxayaashu bilaabeen inay si gaar ah u beegsadaan ganacsatada soomaalida gaar ahaan kuwa ku ganacsada xaafadda belville ee magaalada capton ganacsadan ayaa si gaar ah cunsuriyad iyo nacayb ugala kulmaya dadka koonfur afrikaanka ah si ka duwan dadka kale ee soo galootiga ku ah dalkaasi waxayna dalbanayaan dadka banaanbaxyada in soomaalida laga saaro goobaha ay ku ganacsadaan ee ku yaal xaafadda belville ee magaalada capton waxaan markana soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmanaynaa ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay magaalada masagawaay ee wilaayada galgaduud waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray cadowga iyadoo mujaahidiintu ay soo qhanimaysteen qori iyo boosh sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada janaale ee wilaayada shabeellada hoose ayaa lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhintay hal askari halka laba kalena ay ku dhaawacmeen cabdi wahaab hadalayntiina caawa waa inagaynta كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa kulan dhiiragelin ah la qaadatay dhallinyarada ku dhaqan degmada xiindheereh ee wilaayadaasi wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo safar shaqo ku tegay degmada xiindheereh ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan dhallinyarada degmadaasi kulankan ayaa looga hadlayay qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin sare u qaadidda waxbarashada shareecada islaamka garab istaagga jihaadka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka kulankan waxaa kelimad tawciye ah ku dahfuray sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah qaybna ka ahaa safarkii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galguduud uu ku tegay degmada xiindheere amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah mahadsan muslimiin naga dhigay makaankan nagu kulmiyey ilaah idin barakeeyo waxay ka mid tahay xamladii guud ee ka bilaabatay degmada xiindheere iyadoo xarunta walaayada gobolka laga yimid oo waligii gobolka uu nala socda ilaahay barakeeyey arkaantiisa juhuudda la bixiyey dhallinyarada inay qayb ka yihiin oo odayaashii iyo gabdhihii iyo dadkii horjoogayaasha u ahaa reerka iyo culummadii iyo dadkii wujuuhda ahaa inaad idinkana ka mid tihiin ilaahay khayrkiina ha badiyo ragga dhallinyarada ah ee ilaahay diinkiisii jalla wacalaa u taagan in dhallinyarada iyo doorka laga rabo inaan xoogaa isxasuusino maxaa yeelay waxaad hore u taqiin haddii lagu xasuusiyo faa'iide bay kuu tahay mu'minkana isagaa mustafiida markaas marka la fiiriyo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaamna dadkii ugu horreeyey ee rumeeyey dhallinyaray ahaayeen awalu man aamana birasuulillaahi oo dhallinyaro ah cali bin abi aalib buu ahaa habka iyo qaabka ay u tarmeen saxaabada marka laga hadlahayo halba mar uu marka addoonka soo fuulahay saxaabigii jiliilkee loogu magac daray xabru haadihi lumma cabdullahi bn cabaas nin shaaboo dhallinyaraa buu ahaa firfircoonidiisa iyo dadaalkiisa ayaa nebiga u boga calayhi salaatu wasalaam iyo siduu nebiga sunnada uga soo guurinayay todobada saxaabi ee ugu axaadiista werinta badan ayuu ku jiraa saxaabiga ibn cabaas haddana ducadii nebi maxamed buu helay allahuma faqihu fi ddiin وعلمه التأويل اسبدل بدلنا ومدى مركا لا فيرشو كالي وين بوكا اها صحابي له جليل كا حلقي خليفة او عمر قبتينا ولها شورة اي كدري ويل اد يربو اها وضيال اي ملع صدين صحابتي واوينا اي دهان ويل شانو كلا انغا واقبناه واكو سيده اي ويل ويل كان ويل عادي ما اهل بيت رسول الله بكسو جيدا دعاء رسول كبو هلي وحادي مركي حوغا وركا دافي وايين idaa jaa nasrullahi walfatx ayuu ku imtixaana odayaasha marka wuxuu ka dheeri sheegay ibnu cabaas inay suuraddu ka waramayso markay macnihii sheegeen guud ee ajashii nebi maxamed inay dhowdaha calayhi salaatu wasalaam nasriga hadda yimida saa ogtihiin ragga shabaabka ama dhallinyarada ah baa ilaahay sabab uga dhiga suquurta haddaad tagto dhallinyaraha joogta ilaahay ha barakeeyo oo qaarkood su-aalaha ay ku weydiinahayaan waxay u badan yihiin aabbahay baa igu dhegan hooyaday baa igu dhegan kula hadli maabay ay leeyihiin jihaadku markuu fardocoon yahayna aabba iyo hooyo istidaar iyo fasax laga weydiin maa sida hadda salaadda aan looga tegi karin baana kaana looga tegi karin dadkuna waa ku imtixaanan yihiin maadaama jihaadu dafci lagu jiro sideedda qur-aanka uu ku sheegay waxaa la barbar dhigay ilaahay iyo jihaadka iyo rasuulka alle ayadda ku jirto fii suurati tawba ayaddaas iyadaa ilahi wuxuu noogu sheegay qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum shantaas bili aadan weyn wa maalun ikhtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wa masaakinun tardownaha saddexdaana adduunyan weyn waxaa la barbar dhigay axabba ilaykum min allahi wa rasuulihi wajihaadin fii sabiilih haddaad ka jeceshihiin sideeddaa lasoo sheegay oo in badanoo maanta dhallinyarada ku dhegan aabbahaybaa igu dhegan walaalkaybaa igu dhegan dad badan xataa camalkii jihaadka iyagoo dhallinyaro ah waalidkiibaa ka fadhiisiye caziimadana iyo go'aanka ragga dhallinyarada ah ayaa laga rabaa inay go'aankii qaataan oo camalkan ilaahay tabaaraka wa tacaala go'aanka iyo caziimada uuna siiyey iyo in saxaabadii lagu dayday ridwaanullaahi calayhim ajmaciin khudwa xasana ay noo yihiin raggii saxaabada ahaa dayasho wanaagsanna ay noogu sugan tahay ayagana lagu daydo in marka aysan naga mashquulinin sideedda ay waalidka ugu horeeyaan adduunyada ay ku xigto dadka diinka soo kor yeelay dhallinyaray ahaayeen ibnu cabaas xilliga nebiga uu noolaa duulaankii ugu horreeyay ee dhaca dagaalkii beder buu ahaa haddana waa laga reebay waxaa looga reebay bay culimmadu dhahaan culimmadu siir markay ka hadlahayaan da'diisii ma gaarin qaangaar ma ahayn afar iyo toban jir uu ahaa hadda annaga waxa weeye macaahidda ilmaha kala baxaan dib bay ku shubahayaan waa la qarxinahayaa ha u dhoweynina dacayaddaas waa iska jirtaa laakiin qofka hadduu cilmiga sharcigaa barto dhallinyaradu ayagaaba gelahayo miqdaam ah sababtu waxay barteen bay ku camal falahayaan ay dhaqan gelinahayaan inay nebiga iyo saxaabadiisii ku daydaan taasay diyaar u yihiin taasna qof walbo annaga naga mida xil iyo mas-uuliyad baa ka saaran mid ka mid ah dhallinyarada degmada xiindheere ee kulanka la qaatay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa munaasabadda isna kelimadan ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن أولا وآخرا إلهي وحن ويديسينا سبحانه وتعالى إنه ذنوبتنا نور ضعفو مدير مدوين انتبا انت كدب عن دردار من لها أولا أرتا إلهي سبحانه وتعالى عبسديسا ومد إلهي نوع أبور طويي mar walbana ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iska leh ilaahay tabaaraka watacaala subxaanu qaadirkaahay na abuurtay aa mahad iska leh alxamdu lilaah ilaahay odaa mahadda iska leh ilaahay yaa mahadda iska leh awal wa aakhiran na asturayoo na nooleeyo oo mar walba aan sugahayno intaas kadib meeshan waxaa noogu imaaday weeligeenna shaabu khaalid iyo khiyaarta kaloo ducaadda waxaan leenahay jazaahum allahu khayran waxa uu noo wadiin oo noo sheegteen dhaxalkii nabigeena sala allahu alay wasalam aan ka dhaxalnay iyo dowrkii soobanaha sala allahu alay wasalam oo shabaabka ama dhallinyarada uu sii jiray awal wa akhirartan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran maxaa yeele nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahy man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu fain lam tukaafi'uuhu fadcuu lahu u duceeyu nabigu sala allahu alay wasalam haddaad u amaalgudaynina horta awalan wa akhira marka waxaan kugu amaalgudaynaa inaan idiin ducayno saamaha nugu soo aadeen iyo xikamka iyo wacdiga dhaxalgalka hadna siideen ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro ajirna allah inka siiyo ikhlaasna allah inkaga dhow aan ikhlaas ahayn waa waxa waaye ama sawaab ahayn waa hal bacaad lagu lisa marka acmaashanadana ilaahay subxana watacaala ikhlaas nooga dhigay si guud waaliga iyo ragga akhyaartaahu waxay nagu booriyeen noo sheegeen kaalinta uu iska leeyahay ninka dhallinyarayga ah oo shabaabka loo yaqaan carabi ahaan macnaha kaalinta uu ku leeyahay diinta waxqabad ahaan ra'yi ahaan waxtar ahaan intaba awalna waxaan ka naqaanay waa naloo sii baddaamay oo naloo soo sheegay oo rag nooga celiyo badan weeyaan jasaahum allahu khayran marka ra'yigaas iyo waxyaabihii naloo sheegay waxaa ka mid ahay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa in la sara yeelo kitaabka alla subxaana watacaala waqti in lagu bixiyo maal lagu bixiyo ra'yi lagu bixiyo naf lagu bixiyo wax walba qof bini aadana ka go'a kitaabka ilaahay subxana watacaala in lagu bixiyo ayay noo sheegeen waana ka baxo jazaakum allah khayr ugu dambayn waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa soo xiray kulankii u dhexeeyey dhallinyarada degmada xiindheere iyo mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri iddiin waddunyaa wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعد الله سبحانه وتعالى waxa u mahad celinaya waxgaradka iyo culmada iyo ganacsatada guud ahaan dadka hindhaa u ah degmadan xiindheere soo dhoweynteena soo dhoweeyeen kulankii saacadaha qaatay na dhexmaray oo uu ahaa kulan iswaraysi jazaahum allahu khayra jazaan leenahay aragtadii iyo warbixintii deegaanka ay naga siiyeen deegaanka horumarada ku jiro iyo waxyaalihii kala baahi ah intaasiba ku warramay aragtadooda iyo fikirkoodii ikhtiraaxga markaa ay u hayaan camalkan jamaaciga waa ku mahadsan yihiin Ee, kulankan wuxuu dhacayaa kadib xamladii cudowga kusoo qaaday guud ahaan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada galgaduud kaalintii ee deegaankan dadkiisa ay ka qaateen iyo nafi maal ay bixiyeen rag iyo haweenba dhalinyaradii waayey loo kala harin kadibna abaar iyo kuleel iyo jiilaal lasoo maray arrintaasna ay ka qaateen ee, tacaawun iyo kaalin wanaagsan ee gurmadkii markaa loo sameeyey dadka dhibaatada ee maaragtay iyagii hoolahoodaba ay soo gaartay arrimahaas bacdigooda ayuu dhacaya shirkan wakhti wuxuu ku soo aaday runtii barwaaqo ah deegaanka uu degan yahay hoolihii abaartii ay ka soo baxeen ilaahay subxaana wa tacaala roob iyo naxariistiisana siiyey mar kale marka waxaan leeyahay eh, jazaakumullahu khayra aljazaa juhdigaasi iyo maaragtay dadaalkaasi dheeraa la soo galay ilaahayna hadda nicmadiisii iyo naxariistiisii noo bixiyey eh, barwaaqadan iyo nibadan eh, ilaahay ajar ha idinku siiyo miisankiin ilaahay ha idin saaro wanaagsan ee camaashii aad soo qabateen dadaalkii aad bixiseen dhammaan ilaahay agtiisa aad insha allahu tacaala aad ku heli doontaan wa jazaakum allahu khayran khayra aljazaa ayaan leenahay intaas kadib runtii kulankan ee, waxaa laga hadlay qodobo dhowr ah waxaa ka mid ahaa qodobadaasi ee, odayaasha ama deegaanka oo saddexda nooca ay isku jiraan ee culummada iyo ganacsatada iyo odayaashaba waxay ka hadleen ee, ama si guud looga hadlay ee, waxbarashada iyo dacwada in la xoojiyo ayaa laga hadlay deegaanka inuu u baahan yahay kor in loo qaado dacwada iyo waxbarashada meesha ay marayso hadda waxaa kale laga hadlay ee, khadamaadka ee ummadda ay u baahan tahay oo daruuriyaadka ah ayaga naftooda in la xoojiyo sida caafimaadka iyo biyaha iyo korontada iyo adeega kale ee bulsho oo sida nadaafadda ay ka mid tahay waxaa kale saddexa ahaa laga hadlay ee, siraaca maanta socdo jihaad ayaa socdo jihaadu dafci ah jihaadkaasi markii si loo loo labalaabi lahaa si loo xoojin lahaa jihaadkaasi asagana waa laga hadlay iyo qodobo kale dheeri ah insha allahu tacaala antaasibana waa la kala qaatay dee wilaayada iyo maamulka wuxuu ka aadan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay noo soo fududeeyo howlahaasi marka oo mas-uuliyadda naga saaran tabarteena inta ay tahay aan dadaalno ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in noo fududeeyo subxaanahu wa tacaala ee deegaanka iyo akhyaarta iyo waxyaalaha badan bulshada sideedaba hadda iskaashato wax badan ay qabsan karaan ayagana insha allahu tacaala ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa in ayagii maamulka degmada iyo maaragtay howshaasi aan maaragtay ay isla qaadaan ayagiyo maamulka degmada inay runtii ay ku soo dhalaalaan ee deegaankooda oo ay ka dhigaan insha allahu tacaala deegaan ee adeegiisii oo maaragtay heer fiican ah ay ka dhigaan insha allahu tacaala oo ka rajaynayna waxaan rabaa marka inaan u dardaarmo kulankan ee, akhyaarta kusoo qayb gashay ee, dhowr qodob qodobka koowaad waxa waaye ee, runtii aan dardaarmayo aan idin xasuusinayo wuxuu yahay ilaahay inaan ugu mahadcelino nicmooyinka oo fara badan ilaahay na siiyey si guud gaar ahaan nicmada tatbiiqu shariica alislaamiya maanta waxaa loo baahan yahay waaqac ahaan wakhtiga haddaan joogno inaan ogaano inay adduunka ay ka yar tahay nidaam ama dowlad oo shareecada ilaahay si dhammaystiran u hirgeliso u maamusho oo ciidankeeda ciidan muslimiinna ay yihiin oo shareecada xadidayso oo xakamaynayso maxkamadaheeda iyo meelaha markaa qadlaheeda iyo garsoorkeeda joogo kitaabka ilaahay iyo shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu maamulo dadka ummadda hoggaanka u hayo ay yihiin haddii qabaa'il ay yihiin iyo haddii maamul kale ay yihiinba ee, dastuurkooda iyo waddadooda ay tahay shareecada islaamka ay xakamaynayso ay celinayso horta adduunka ee, waa joognaa waa ku warqabnaaye arrintaasi maanta inay naadir ay tahay ay yar tahay adduunka maaragtay aad iyo aad uga yar tahay ayaa is xasuusinaynaa nicmadan marka nicmo ilaahay na siiyey subxaana wa tacaala inaan diinteena islaamka oo dhammaystiran kaamil ah aan ilaahay anagoo axraar ah ilaahay bes ana maaragtay aan ka baqayno si gaar ah waxaan u farayaa eh, reer xindheere eh, geedaha oo nacfaga leh in la tilaalo oo la abuuro Eh, suuqaga iyo xaafadaha iyo meel walba arrintaas insha allahu tacaala maamulkana eh, jaangooyintiisa iyo qaababkiisa maamulka degmada ayaa idin laga jaangooyin doono howshaasna markaan si guud inaan ugu dhaqaaqno geedaha maaragtay faa'iido badan ay leeyihiin oo deegaanka u leeyihiin dadka ay u leeyihiin arrintaasna waa isfarayna jazaakum allahu khayran maadaama maanta waddanka eh, aan degannahay iyo dalka aan leenahay codow ku soo duulay gaalo ay ku soo duushay ayagoo hedafkoodu yahay diinteenna inay naga saaraan inay dhaqan ay leeyihiinoo dhaqan gaala ah waddankeenna ay ku dhaqaan oo ay keenaan ayna qabsadaan wixii aan lahayn ee haddii khayraadkii ee maaragtay baddii barriga yaallay uu yahay haddii sharaf iyo karaamo ummaddii waxay waxa ay lahayd ay tahay haddii akhlaaq iyo wanaag dee ummaddii maaragtay ay lahayd hadday tahay dhammaan wax kastoo qayim ah oo maaragtay qiimo leh inay naga tirtiraanay rabaan duulankoodu waa asalka waa sidaas ummadda muslimiinta si guud oo qayb aad ka tihiin waxaa lagu jiraa jihaad oo jihaadu dafci ah arrintaasna waa arrinta runtii sabab u noqotay shareecadan inay socoto gabdhaha inay xijaabnaadaan in munkaraadkii iyo faaxishadii iyo gaalnimadii deegaamada wilaayadka islaamiga ah lagu waayo waxaa sabab u ah jihaadkaasi nafiyo maalba loo bixiyey taariikhdiinna ama sooyaalkiinna wuxuu ka asqaysan yahay jihaad iyo tadxiyo marka arrintaasna insha allahu tacaala anagoo ilaahay kaashanayno subxaanahu wa tacaala annagna isgarabsanayno nafteenni maalkeena aan u bixinayno diinta ilaahay jihaadkaas in la labalaabo qof walba doorkiisna qaato haddii afka ay tahay laga hadlo haddii gacanta laga hadlo hadday tahay inaan jihaadka waa socdaa cadowguna maanta wuu wadaalan yahay insha allahu tacaalaa inaan ilaahay subxaana wa tacaala u kaalmaysano jihaadkaas farduceenka ah annaga runtii ilaahay nagu fadilay na siiyey saqaraga gaar ahaan aan ku aadanahay inaan adkayno arrintaasina waa dardaarmayaa wixii aan ku ballanay waxay isu sheegnay ayaana noo ballana shaqo ayaa noo ballana intii dadaalkeenna ah kadibna ilaahay aan tala saarno ictimaadno intaasaa noo ballan ah وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka deegaanka boocabanaaney ee duleedka degmada rabdhuureh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool saddex sano ka hor waxaa ka dhacay weerarkii khasaaraha ugu badnaa lagu gaarsiiyey ciidanka xabashida itoobiya loogu geysto dalka soomaaliya haddaba qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga andulus ayaa booqday halkaasi caawana inoo haya wixii ay deegaanka boocabanaaney ku soo arkeen
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada tabin toos ah oo ku aadan booqasho aan ku tagnay ee annagoo ah koox wariyaal ah deegaanka boocabanaaray ee duleedka magaalada rabdhure ee wilaayada bokool halkaas oo sannado ka hor uu ka dhacay dagaal malxamad ah oo ay ku kala baxeen xaqa iyo baatilka waxaa booqashadan igu wehliya wariyaasheenna cabdifataax abuumuxsen iyo ismaaciil salaad ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa cabdifataax abuumuxsen cabdifataax soo dhawow waxaa tafaasiil inaga siisaa halkan aan ku sugannahay oo ah booca banaaney dagaalkii ka dhacay sannado ka hor iyo waxa kuu muuqanaya
aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiqani maxamed saad sheegtay waxaan joognaa maanta goob taariikhi ah oo ah halkii uu ka dhacay dagaalkii faasilada ahaa ee u dhexeeyey mujaahidiinta iyo ciidankii saliibiyiinta ee etoobiya waa halkii uu ka dhacay dagaalkii weynaa ee boocabanaaney oo ah dagaalkii khasaaraha ugu badan ee lagu gaarsiiyey ciidanka xabashida etoobiya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay cabdiqaniow in dagaalkan looga dilay ciidamada xabashida etoobiya askar ka badan laba boqol iyo konton askari laakiin dadka deegaanka markaan la sheekaysanay gaar ahaan dadkii xerada soo booqday maalintii labaad ee dagaalka waxay noo sheegeen in goobtan lagu dilay in ka badan shan boqol oo askari ciidankii goobtan joogayna gebi ahaanba waxay noqdeen kuwa lagu dilay ee goobta tiro askar aan badnayn ayaa ka firxatay saldhiggan ama xeradan kuwaasi oo markii ay isku yimaadeen ay noqdeen askar aad u yar oo hoos fadhiistay geed garas ah tiradoodana aan labaatameeyo ka badnayn kuwaasi oo markii dambe murtadiinta magaalada xudur ku sugan ay u soo direen laba gaari oo qooqan ah ciidankii xeradan ee ku sugnaa oo ka yimid wadanka etoobiya kuna socday magaalada waajid ee gobolka bakool si ay u soo bedelaan ciidankii halkaasi joogay askartaasi oo dhan waxay noqdeen marka kuwa ee goobtan lagu dilay qaarkoodna iyagoo noolnool ayaa gacanta lagu dhigay kuwii yar ee firxaday iyagoo hubla-aan ah oo qorila'aan ahna ee murtadiintii ku sugnayd xudur ayaa gurmad u soo fidiyey oo goobta ka bixiyey oo xudur ku celiyey marka boocabanaaney dagaalkii ka dhacay cabdiqaniyo waxaan dhihi karnaa waxa uu ahaa dagaalkii khasaaraha ugu badan ee lagu gaarsiiyey ciidanka etoobiya marka laga hadlayo dagaalka u dhexeeya mujaahidiinta xarakada al-shabaab iyo ciidanka etoobiya goobtan ayuu ka dhacay dagaalkii khasaaraha ugu badan ee lagu gaarsiiyey xabashida xitaa dagaalkan waxa uu ka khasaaray badnaa dagaalkii jameeco ee dhacay sanadkii labadii kun shan iyo tobankii iyo dagaalkii yurkud ee dhacay sanadkii labadii kun labaiyo tobankii iyo sidoo kale dagaalkii xitaa dooyada ugaari ka dhacay oo isna ka mid ahaa dagaaladii khasaaraha ugu badan ee lagu gaarsiiyey ciidanka xabashida etoobiya dagaalkan cabdiqaniyow ciidanka etoobiya khasaaraha ugu badan waxaa lagu gaarsiiyey camaliyadii istishhaadiyad ahayd camaliyadaasina waxay ka dhacday goobtan hadda aan taagannahay meel aan ka fogeyn oo ah halka uu yaallo taangiga oo xataa raadadkii camaliyadda uu weli muuqdo oo godkii camaliyadda meeshay ka qarxaday ah weli uu qodan yahay halkaas waxaa la sheegay in lagu dilay tobannaan askari oo ciidanka xabashida etoobiya ah waayahay aad buu u mahadsan yahay cabdifataax abuu muxsin ayuu kaasi ahaa welina dhegaystayaal tabinteenna ayaan ku guda jirnaa markan waxaa horteyda ka muuqda waryahayga ismaaciil salaad ismaaciil soo dhowow halkan maanta waxaa nasiib u yeelanay inaan soo booqno ku dhowaad saddex sano kadib dagaalkii weynaa ee halkan ka dhacay laguna xasuuqay ciidankii xabashida etoobiya maanta shucuurtaada iyo waxa ku muuqanaya ismaaciil aad baad u mahadsan tahay cabdiqani adiga iyo walaalka cabdifitaax abuu muxsin oo maantay aanu soo booqanay halka loo yaqaano booca banaaney oo dadka muslimiinta gaar ahaan dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ay aada u garanayaan oo ah meel ay ka dhacday malxamad yacni taariikhda gashay oo cadowga lagu baabi'iyey khasaaro xooganna lagu gaarsiiyey cabdiqaniyow sida waayahan baa aan safarro ku maraynay qaar ka mida wilaayaadka waxaanu booqanaynay meelihii ay macaarigta iyo malaaximta ka dhaceen horey waxaa usoo booqanay xeradii ceelcadde ee wilaayada gedo halkaasi oo waxyaabo nacajab geliya aan ku aragnay iyo cadowgii halkaa lagu xasuuqay maantana allah subxaanah watacaala wuxuu noo suurtogeliyaa cabdiqani inaan maanta imaano deegaanka booca banaaney ee dhacda duleedka degmada rabdhuure runtii meeshani waa meel macrako taariikhi ah ay ka dhacda cabdiqaniyow runtii waa meel aada iyo aad u ballaaran oo saaxa loogu talagalay macaarigta oo ah meel aan dhir iyo geed midna lahayn oo meel saaxa cidlo ah oo yacni meelaha ugu khatarsan ee dagaaladu ay ka dhacaan ah runtii dadkii halkan aan kula kulannay waxay noo sheegeen in meeshan mucjizaad ay ka dhaceen oo cadowga lagu gaarsiiyey khasaare aysan weligood ka soo kabsan doonin jab weynna lagu gaarsiiyey runtii ciidamo etoobiyaan oo la sheegay inay guuto ku dhowaayeen haddiisan ka badnayn ayaa halkan lagu soo weeraray oo dagaal gacanta la iskula tegay uu ka dhacay oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta runtii markii halkan aad timaadid indhahagu waxay arkayaan cabdiqaniyow in meeshani dagaal culus uu ka dhacay waxaa nala tusay oo aragnay oo hadda dul taagannahay difaacyadii ciidamada etoobiyaanka oo weliba dariiqii la marayay difaacyo ka qoteen oo waxaa la sheegay inay cabsida iyo rucbiga uu ku qasbay in dariiqii iyo waddadii la marayay ay difaacyo dhigtaan difaacyadoodii ayaan hadda dul taagannahay waa kuwan oo gododka ay waddada dhexdeeda ay godod ka qoteen dhagaxyana dhigteen sidoo kale waxaan aragnaa gaadiidkii ciidamada kufaarta etoobiya halka looga gubay oo gaadiid waaweyn u badnaa sidoo kale waxaa aragnaa qeyb ka mid ah gaarigii camaliyadda koowaad uu walaalka ku fuliyey walaalihii halkan camaliyaadka ka fuliyey qeyb ka mid a ayaa aragnaa weliba waxaa xusid mudan cabdiqaniyow in camaliyadii istishhaadiyada ee ugu horeysay ay ka dhacday saldhigga gudihiisa sida caadada ahayd waxaa dhici jirtay in camaliyaadka dahafurka ah inta badan xerada afaafkeeda hore ay ka dhacaan ama difaacyada hore balse allah subxaanahu watacaala walaalkii camaliyadda fuli wuxuu u suurtageliyey in bartamaha cadowga weliba meeshii ay gaadiidka waaweyn u yaaleen inay camaliyaddu ka dhacday waxaa hadda u jeednaa gaari beeba ah oo aad u weyn oo camaliyadda ay baabi'isay waxaana loo sheegay in gaarigan ay ciidamada etoobiyaanka ku soo xoomeen iyagoo ka cararaya gaariga camaliyadda walaalka mujaahidka uu waday gaarigiina ay isugu uruureen dabadeedna camaliyaddu markay qaraxday gaarigii iyo wixii ku jiray inay baabi'isay oo weliba meel kale ku tuurtay yacni xajmiga iyo awoodda camaliyadda ay lahayd allah ayaa ku mahadsan runtii waxaa halkan daadsan dharkii tuutihii ay wateen ciidanka etoobiya oo gubtay gaadiidkii sahayda iyo rasaasta u siday ciidanka kufaarta etoobiya oo halkan ku burburay iyo wixii ay sideen oo halkan ku basbeelay ayaan u jeednaa xeradu xero weyn oo aad u ballaaran waayo meelo qaar xataa waan awoodi weyna inaan tagno oo maadaama aad u ballaaran tahay waxaa naloo sheega buur halkaas oo kale ah oo hadda noo muuqata in firxadkii ciidamada etoobiyaanka ay galeen oo iyagoo laba gaari wata iyo xeen ciidamo etoobiyaan ay ku carareen halkaasina uu gurmad ugu yimid sidoo kale meeshu waa meel runtii meel saaxa bannaan ah oo sida horey falaamti looga soo saaraba lagu arkayey oo hadda waxaa muuqata in dhir yar ay ka babaxda laakiin waa meel runtii haddii dagaal uu ka dhaco yacni dagaal malaxamada mooyaane oo gacanta la iskula taga mooyaane uusan wax kale ka dhicin runtii marka meeshaan dagaal aad iyo aad u adag ayaa cadowga allah ku qabsaday dadka deegaanka waxay noo xaqiijiyeen in tirada dhimashada sida abu muxsin sheegaba in shan boqol ay ku dhowdaa laakiin inta mujaahidiinta xaqiijiyeen waa tiro ku dhow ilaa saddex boqol oo askari oo etoobiyaana in halkan lagu dilay oo halkan lagu xasuuqay oo runtii dagaal culus oo maalin gelinkii socdana uu halkan ka dhacay oo jab xooganna cadowga allah subxaana watacaala lagu gaarsiiyey cabdiqani waad mahadsan tahay ismaaciil weli taqdiyadeenna ayaanu ku guda jirnaa waxaan mar kale dib ugu laabanayaa waryaheyga cabdifatax abuumuxsin abuumuxsin halkan sida aan horey u sheegnay ee aan ku sugannahay waa bartamaha xeradii dagaalkii weynaa ee bowca banaaney uu ka dhacay waxaa inoo muuqda haraadigii gawaaridii laga burburiyey ciidankii xabashida etoobiya dagaalkan taariikhda galay sidee u saameeyey ciidankii xabashida etoobiya sideese dadka muslimiinta ah ay maanta mirihiisa u guranayaan dadka deegaanka aad baad u mahadsan tahay mar kale cabdiqani saameynta dagaalkan aad bay u ballaarnayd haddaan soo koobo ciidanka xabashida waxaa caado iyo dhaqan u ahayd in ay dhex maraan magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan bakool markii ay u socdaan saldhigyadooda sida waajid iyo xudur iyo meelaha kale ilaa iyo baydhabo iyo gedo markay u socdaan inay gobolkan soo dhex maraan oo ay khalkhal geliyaan dadka deegaanka oo ay magaalooyinka dadka ay ka kala cararaan halkan hadda aan joogno ee bowcabanaaney waa duleedka magaalada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool markay xabashida ka yimaadaan waddankooda magaaladan ayay dhex mari jireen dadkii deegaanka muslimiinta way ka kala carari jireen ganacsiyadooda iyo ayay ka tegi jireen ayaga iyo haweenkooda duurkay aadi jireen hadday xabashidu markaa magaalada sii degto dadka cabaaray ka maqnaanayaan magaaladooda kadib ayay ku soo laabanayaan haddii ay sii gudbaan haddana dadka way soo noqon jireen xabashida waxay dhibaaten jireen ganacsiga iyo dhaqaalaha magaalada dadku ma aamini jireen in magaalooyinka ay maal gashtaan oo ay ku dhaqnaadaan way ka baqi jireen magaalo wado ah oo mar walba tahangiyada iyo ciidanka xabashidu ay dhex maraan waxaa la mid ahayd magaalada buurdhuxunlo oo ah magaalo ganacsiyadeed oo xabashidu markay waajid ka soo baxaanba ay soo maraan markay u socdaan ay soo maraan marka dagaalka bowcabanaaney saameyntiisa waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan in xabashida maalinta dagaalka uu dhacay oo ahayd labadii bishii saddexaad ee rabiicul awal sannaddii kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada islaamka ilaa yowmina haada aysan ciidanka xabashidu lug isku dayin dagaalkaas ayay ku cibro qaateen taariikh ayaa ku dhacday hadday waddankooda ka soo tagaan diyaaraday ku imaanayaan hadday aadayaan diyaaraday ku imaanayaan dadkii muslimiinta ahna saameyntii waxay ku yeelatay arrin aad u fiicanay u noqotay oo magaalooyinkooda muddo hadda ku dhow saddex sannadood wax soo maraya oo cadow ah ma jiro waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa tabinteenna qeybaheeda dambena waan soo gaarnay waxaan soo dhaweynayaa mar kale walaalkeen ismaaciil ismaaciil waa mahadsantaha cabdiqani waa sida abuu muxsin sheegay magaaladan markii macrakadan ay ka dhacday faasilada ah labadii bishii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo shan hijri wixii maalintaasi ka dambeeyey ilaa maanta dadka rabdhuure iyo dadka deegaanadan ku dhaqan waxay heleen nabadgelyo iyo istiqraar iyo tamkiin iyo in cadowgii uu mar dambe kusoo dhiiran waayo inuu dariiqan iyo deegaanadan soo maro oo dhibaato u geysto dadka shacabka ee halkaa ku dhaqan waa sida hore loo tilmaamay ciidamada kufaarta etoobiya marka ay kasoo baxayaan gudaha etoobiya oo ay soo aadayaan deegaanadan bakool ka tirsan oo ay ku sugan yihiin sida xudur iyo waajid oo kale halkan ayaa marin uu ahaa rabdhuure oo ay soo mari jireen iyo buurdhuxunle iyo deegaanadan kale ee hadda lagu maamulo shareecada islaamka halkaas ayay dad shacaba ku leyn jireen oo ku dhibaateyn jireen waxaa naloo sheegay in dad fara badan oo aad u fara badan oo haween iyo caruurba leh iyo sidoo kale dad waayeelo ah iyo dhallinyaraba ay halkan ku laayeen sanawaadkii ay wadadan isticmaalayeen oo yacni mararka qaar dhibaatooyin fara badan ka geysan jireen oo ay ka mid tahay inay hantida dhacaan inay guryo gubaan dadku marka dhibaato fara badan ayay arrintaa kala kulmi jireen markii la maqlo ciidamada etoobiyaanka ayaa soo baxay dadka halkan way ka barakici jireen way ka carari jireen wixii maras ah laakiin markii ay dhacday macrakadan boocabanaaney runtii waxay ahayd macrako u aarguday dadkii muslimiinta ahaa ee ciidamada kufaarta etoobiya ee sanawaadka halkan ay ku laayeen oo dad fara badan halkan ay ku dileen macrakadaas ayaa runtii loogu aarguday waa macrako runtii dadka muslimiinta meel walba ay joogaan si guud u shaafisay qulubtooda u dejisay si gaaraana dadka reer rabdhuure iyo bakoolba ugu farxeen maadaama ay mujaahidiinta wiilashoodii ay u aargudeen oo cadowgii intaasoo sana laynayay in laga aarguday marka hadda sida muuqata deegaanadan aan ku sugannahay waa deegaano amni ah ciidamada kufaarta etoobiya runtii waa sida hore loo sheegay hadda wuxuu noqday inay sahayadooda iyo ciidankooda diyaarada ku daabushaan markii ay waajid iyo xudur tagayaan oo ay ka go-een dhulka inay soo maraan marka arintaas waa arin guul weyn allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dhulkanna waa dhul hadda amni iyo istiqraar leh oo dadka muslimiintana si nabadgelya isaga kala gooshayan runtii waxaa xusid mudan oo in halkan laga ammaano mudan oo hambalyo iyo bogaadin iyo dhiirigelin aan u dirno dadka reer rabdhuure oo ah dad ansaar ah oo mujaahidiinta garab istaagay oo runtii macrakadii booca banaaneyna si weyn uga qayb qaatay oo cadowga dhinacooda ka leynayay oo mujaahidiinta garab istaagnaa oo wiilashooda furmaha dagaalka jireen oo naf iyo maalba mujaahidiinta la garab istaagay reer rabdhuure iyo dhammaanba deegaanadan bakool ku yaala ee lagu maamulo shareecada islaamka runtii waa dad door iyo kaalin muuqata ku leh dagaalka jihaadka ee hadda socda mujaahidiintana garab istaagay ahna dad ansaar ah oo runtii naf iyo maalba u huray jihaadkan hadda socda
aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad welina waxaanu ku sugannahay xerada booca banaaney oo ah halkii lagu xasuuqay ciidanka xabashida etoobiya ee cabdilqani laftiisa horey uma uusan soo booqan xeradan waana markii ugu horreysay dhammaanteen aan halkan soo booqanno cabdilqani adiga waxyaabaha gaarka ah ee ku soo jiitay maxaa ka mid ah tan iyo intaan maanta ku dhex soconnay xerada waad mahadsan tahay cabdifataaxow maanta waa maalin taariikhi ah ee aad baan ugu faraxsanahay booqashadeyda halkan aan ku imid anigoo garabkiina ah waxyaabaha maanta si gaar ah iisoo jiitay waxaa ka mid ah si guud annagoo ku faraxsaneen howlgalkii barakeysnaa ee halkan ka dhacay waxyaabaha maanta indhahaygu aan ku qabowsanayo waxaa ka mid ah haraadiga gawaaridii ciidankii xabashida etoobiya halkan loogu burburiyey oo halkan ku shufbeelay si gaar ah waxaa ii muuqanaya gaarigii beebaha oo horey aad u sheegteen oo halkan yaalla camaliyadii ay ku duldhacday gaarigan waxa uu ka mid yahay walaalka cabdifataax gawaaridii gaadiidkii sida gaarka ah dadka muslimiinta ee reer bakool loogu dhibaataynayey maristooda iyo xoolahoodaba loo jiirsanayey allah fadligii maanta halkan ayuu yaallaa marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ugu mahad celinaynaa anigan aad baan ugu taamayey maanta oo kale inaan halkan imaado inkastoo aan jeclaa maalintii dagaalkan uu dhacayay ama maalintii xigtay inaan ku indhaqabowsado bakhtigii ciidanka xabashida etoobiya oo halkan daadsan iyo sidoo kale gaadiid oo gubanaya balse maanta waa maalin walaalka maalin taariikhi ah waxaa ii muuqanaya gawaaridii tirada badneed waxaa ka mid ah gaadiidkaasi gaari gawaari uraal ah oo ay saarnaayeen hubka culus ee lidka diyaaradaha ee zuuga sidoo kale gaarigan beebaha ah oo hadda gadaasheena ka muuqda ayaa ka mid ahaa marka cabdifataax waxyaabaha maanta halkan ka muuqanaya waxaa ka mid ah haraadigii halkan yaalla sida rasaastii iyo hubkii weynaa ee haraadigiisa iyo sidoo kale tuutihii ciidanka xabashida etoobiya ee halkan lagu laayay oo bakhtigoodii oo halkan daadsanaa tuutihii ay ka tageen oo halkan dhooban oo yaalla rasaasta ku wada taalla oo burburay cabdifataaxow maanta waa maalin taariikhi ah sidoo kale halkaasi waxaa ka muuqataa buurta la sheegay markii ciidanka xabashida etoobiya inta yar ee soo hartay oo halkan ku jabay ay isugu tageen oo halkaasina gurmudkoodii ugu yimid oo iyagana ay ugu sii carareen marka cabdifataaxow maanta dareenkayga ma soo koobi karo aad baan ugu faraxsanahay booqashadeena tanna cabdifataaxow mar kale haddii aan dib kugu soo laabto maxaa kuu muuqanaya adiga aad baad u mahadsan tahay mar kale cabdiqani waxyaabaha aan mulaxadeeyey waxaa ka mid ah ciidankan xabashida in ay logistic wadeen oo hub iyo rasaas ay u wadeen ciidanka ay ku socdeen ee waajid gaari aan mar dhow agtiisa tagnay waxa uu siday hub gaar ahaan rasaasta u badan b k m iyo a k ayuu waday rasaastii gaariga ku dulgubatay marka waxaa meesha dhoobnaa fooqyadii ayaa waxay noqdeen wax difaac ku dhow ayay noqdeen marka waxaa dareemaysaa in ciidankan xabashida ay ahaayeen ciidan logistic u siday ciidanka waajid keliya ma ahayn in ay doonayeen inay soo bedelaan waxay ahaayeen askar aad u badan oo waxayna wateen agabyo kala duwan waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah sida walaalka ismaaciilba uu sheegay in camaliyadda ay ka dhacday bartanka meeshii ay fadhiyeen ciidanka xabashida ee habeenkaas ay sexdeen walaalihii ee halkanna keenay ee maamulka magaalada iyo odayaasha dhaqanka waxay noo sheegeen in ciidanka baktigooda laga soo gelayay meel banaanka ah oo xerada aada uga fog oo ay fadhiyeen camaliyadii meesha intay soo dhaaftay ayay bartanka ku qarxday khasaaraha ugu badanna sidaan soo sheegnayba iyada ayaa u geysatay guud ahaana dhegaystayaal tabinteenna waa inaga intaa asalaamu calaykum waraxmatullahi guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen jimco ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تلهم نصر